maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha dalka kenya ayaa weerar qaraxyo ah ku beegsaday ciidamada kenya ee ku sugan gobolada ay xoogga ku haysato dowladda kenya wararka ka imanaya dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa ku waramaya in weerar qarax ah lala beegsaday kolonyo ciidamo kenyaan ah oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobolka laamu qaraxan ayaa waxaa askarta kenyaatiga lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada mararani iyo kiyuunga ee gobolka laamu ciidamada kenyaanka ah ee la qarxiyey ayaa doonayay in ay biyo dhaansadaan balse waxa ay mar qura martigeliyeen qarax aada u xoogan oo goobta loogu aasay ugu yaraan afar ka mid ah ciidamada kenya ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxan xoogan halka ay ku dhaawacmeen toban kale dhanka kale gobolka mandheera ayaa isna waxaa ka dhacay qarax labaad kaasi oo isna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax xoogan la beegsadeen askar kenyaan ah oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobolka mandheera ee dhulka n f d ciidamada kenya ee qaraxa lala beegsaday ayaa ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada ceelqaalow iyo alunga oo ka wada tirsan gobolka mandheera waxaana qaraxa lagu gubay gaari taaw ah oo ay wateen ciidamada kenya ilo xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in saddex askari ay ku dhinteen qaraxani xoogan ee ka dhacay gobolka mandheera ee dhulka n f d waxaana ku dhaawacmay toddoba kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha dalka kenya ayaa kordhiyey weerarada kala duwan ee lagu beegsanayo askarta kenya iyo shaqaalaha halkaasi ka wada mashaariicda lagu boobayo hantida dhulka dadka muslimiinta ah ee ay kenya xoogga ku haysato